asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waan ku salaamayaa sida aad shalay wararka aad ku aragteen iyo macadmaalqasheen annaga shalay maxkamaddii ayaan jirnay maxkamadaas oo socotay tan iyo waagi iyo labada kun iyo afar iyo tobanka hadba marxalad kala duwan ay soo maraysay markii ugu horreysay dacwadda markaan geynay dawladda kenya waxay tiri annaga maaragtay maxkamadaana laguma dacweyn karo maxkamadan ma aqoonsani uma laha sharciyad ay keiskan ku qaado sidaas darteed maaragtay arrintaa maaragtay ma ka qaybgeli karno marka taa dhegeysi ayaa dhacay dhegeysigii markuu dhacay kadib maxkamadii bisha february labadeeda labada kun iyo todoba iyo tobanka go-aanay gaartay tiri annaga ayaa maaragtay u leh sharciyad inaan keiskan galno tii ayaa markaa waxay dhalisay in dawladda kenya ay soo gudbisato dacwadii aan aan kasoo jawaabto dacwadii aan aan aan ka qornay kadib marka februaridii lasoo dhaafay waxaa maaragtay maxkamadda isu kaa yeertay maaragtay xafiiskeeda kaasoo markaa looyaradeedii looyaradeenii anigao isla jirna maaragtay aan codsanay inaan qoraal maaragtay jawaab aan ka bixino dacwaddii ay soo qortay kadibna iyagana la siiyey lix bilood oo kale december sideed iyo tobankooda iyagana laga sugaayo jawaab marka wixii ka dambeeya maaragtay sanadka labada kun iyo sagaal boqol dhegeysiga maxkamadda ay bilaaban doonto hadduu ilaa yidhaahdo
wa waa gartay marka kenya waxa ay awood u leedahay baan filayaa in ay lafteeda ay qaadato wakti kale oo ay uga soo jawaabayso jawaabtan aad bixiseen
maya jawaabta waxa waaye jawaab la siiyey wakti mucayan baa la siisiiyaa waktiga mucayinka la siiyey waa waa jawaabta laga sugaayo waa lix bilood waxayna ku beegan tahay december lix iyo tobankeeda december december sideed iyo tobankeeda hadduu ilaa yidhaahdo
wa wa waa gartay marka maadaama xilligaasi ay jawaabtu ay ku beegan tahay ma laga yaabaa in waxyaabo suluxa sida ay kenya iminka ku adkaysanayso in soomaaliya ay la gasho si ay arrimaha badda ay horey ugu sii socoto
amarka uu madaxweynahana siiyey wuxuu yahay arrintan meesheeda in laga wado maxkamad bay taagan tahay suluxii markii hore uu ahaa hadda maaragtay wax sulax ah oo la galaayo aan ka warqabno ama la geli doono oo amarna lagu siiye ma laha
waa gartay ambasador cali siciid fiqi warar baa waxa ay sheegayaan in shirkado shidaalka ka ganacsada ay lug ku leeyihiin oo dhinacan howlo shaqa awgood ay dawladda kenya ay gacan siinayaan wax wax aad maqasheen haba yaraatee
waagii hore intaan annaga dacwadda keenin dacwadda waxyaabaha loo keenay waxay ka mid ahayd inay jireen dhowr waddan oo maaragtay dhowr shirkadood oo maaragtay ka kala yimid wadamo kala duwan oo talyaaniga ay kamid yihiin oo faransiiska ay kamid yihiin ayaa meeshii baaritaan shidaal ka waday taana maxkamadda markaan geynay arrintii waa la joojiyey wararka annaga hadda officialka aan hayno waa kaa
waa gartay marka ka dawlad ahaan soomaaliya haddii aan nahay tabarteennana waad la ujeedaaye xataa haddii waxyaabaha shuruudaha yaa buuxinaya ma dawladda ayaa dhabarka u dhiganaysa mase cid aada la kaashanaysaan
dawladda waxay maaragtay ka go-an looyarada ugu qaalisan oo ugu qiimaha badan oo kaisaskan waayo arag ku ah ayay horta dawladda ijaaratay qoladii looyaradii weli iigaa hoosha sii wadaay qof oo maaragtay maaragtay awood kaloo ma meeshan sharcigaa yaal awood kaloo lagu kala adkaanayo male annagana waxaan haysanaa ma aha keliya dad khubaro ah oo namasila waxaan kaloo haysanaa qadiyad cad waayo sida hadda ay kenya ku rabto inay badda u goosato xuduudda u goosato waa nidaam aan weligeed la arkin nidaamka loo goosto xuduudda loo cabiro waa la yaqaanaa adduunyadana weligeed kama dhicin sida hadda kenya u rabto midda labaadna maxkamadda kaisaskan oo kale way soo martay weligeedna xukun kuma xukumin sida kenya wax u rabto
waa gartay marka rajadiinu waa meel fiican bay maraysaa xilligan
anaga rajadeena aad bay u fiican tahay weligeeday fiicneed haddana way kasii daran tahay
marka ambasador maadaama labada kun sagaal iyo tobanka la filayo dacwadani inay dhacdo hadda intaas bay ay ku eg tahay ilaa shuruudahaasi ay kenya ka soo baxdo ay maxkamadda ay ku amartay
markii ay jawaabtooda la helo ayaa maaragtay maxkamadii way isku keeyeeraysaa waxay leedahay hay la socda go-aan bay soo gaaraysaa waxay leedahay la socda maalintaas maalintaas ama dhoorkaas beri ayaa dhegaysigu bilaaban doona marka si looyarada labada dhinacba ay markaa halkaa u yimaadaan maaragtay ay arrintaa u daafacaan mabaan aadaan u fahma cambas waa gartay marka muddadaasi ay dacwadda ay socotay bal wax xogogaal ah ma u haysiin badda lagu muransan yahay oo kenya hadda ay dacwaddaasi ku furtay iyo waxa ka socda
horta meesha waa meel mucayana la yaqaano annaga khubaraan leenahay khubaro soomaaliya ayaa jirta garanaysa dhulka xuduudiis intuu yahay cabirka halal i taqaano kis kis cabir maaragtay oo oo iska qiyaas aan ahayno laakiin cilmi ku dhisan og maaragtay xeebta soomaaliya meeshay ka bilaabato meeshay ku eg tahay horta khubra aad baan ugu faraxsanahay maaragtay dad soomaaliyeed oo khibradaas le inay meeshan annaga dawladda hadda ay la shaqeynayan ay kamid yihiin maaragtay tiamka maxkamadan ay uxil saaran arrintooda tan kalena waxa waaye maaragtay hadda sidaa aan hadayti kuu sheegay wax baaritaan oo batrool ah oo aan ognahay ama baaritaan nooc kale aan ognahay meesha ka socdaan ma jiraan
waa gartay aad baad u mahadsan tahay ambasador cali saciid fiqi
adaa mudan